waxaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug maanta lagu wadaa inay ku kulmaan guddiga doorashada madaxweynaha maamulka galmudug kuwaas oo shalay ay magacaabeen golaha wakiilada galmudug guddiga ayaa maanta sida wararka lagu helaya waxay ugu horeyn dooran doonaan gudoomiyaha guddiga ku-xigeenkiisa iyo xogahayn waxaana intaa kadib ay ka shiri doonaan sidii loo soo saari lahaa jadwalka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka galmudug musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha galmudug ayaa ah ilaa iyo toddoba musharax kuwaasoo gebi aan haatan ku sugan magaalada dhuusamareeb sidoo kale guddiga doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa in waqhtiyada soo aadan ay shaaciyaan shuruudaha musharaxiinta laga doonayo tallaabada guddiga ay wadaan iyo magacaabistooda ayaa timid kadib markii qaar ka mid a musharaxiinta ay dalbadeen in dib loogu dhigo doorashada si ay u helaan waqhti ay ku ololeeyaan amniga magaalada dhuusmareeb ayaa aad loo adkeeyey waxaana waddooyinka magaaladaasi baaritaano ka wado ciidamo ka tirsan dowladda oo la geeyey magaaladaasi doorashada dhuusamareeb waxaa hore u hareeyey khilaafyo kala duwan hase yeeshee waxaa haatan gabagabada dhismaha maamulku wajahayaa dhismaha maamul kale oo gaalkacyo u ka wada madaxweyne axmed ducaale geela xaaf oo sulugsan hanaanka dhisme ee haatan ka socda dhuusamareeb